الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay weli muqadamadii hordhacii kitaabkii zuwadka qaybtii usul diinka ahayd qaala almuallifu raximah ullahu tacaala walam yamud qabla inqidaa cumri axad wannafsu tabqa laysa tafnaa lilabad waaljismu yabla gayra cajbi danabi wamaa shahiidun baaliyan walaa nebi waruuxu maa akhbara canha waruuxu maa akhbara canha almujtabaa fanumsiku lmaqaala canha adabaa waxau sheekhu yidhi naadimka raximah ullahu tacaala walam yamut ma dhimanin qabla inqida alcumri qabla inqidaa'i alcumri cumrigu intaanu gooyin ka hor axadun qofna ma dhimanin wannafsu nafdii tabqaa way baaqi ahaan laysa maani tafnaa mid dhammaanaysa lilabad ila alabad nafdu waa jiraysaa ee fanaa iyo dhammaansho ku iman maayo waljismu jidhkii bini aadmigu yablaa wuu baaliyoobi oo ciidda ayaa cunay hayra cajbi danabi lafdaa yaree cajbu danabka laydhaaye lafdhumuuqda mooyaane wamaa shahiidun shahiid mu ahaanin baaliyan mid baaliyoobi walaa nebi nebina ma ahaanin mid baaliyoobaya waxaa sheekhuu leeyahay raximah ullahu tacaala halkan walam yamut ma dhimanin qabla inqidaa'i alcumri cumrigu intaanu dhammaanine qofkan cumrigiisiiyo intii loogu talagalay aanay gooyinaanay dhammanin axadun qofna ma dhimanin oo cumrigii ilaahay u qadaray intaanu dhammaanin qofna dhiman maayo waana wakhtiga ilaahay uu ugu qadaray cilmigiisa asalka ah ee qadiimka inuu noolaanayo ee noloshiisu ay ku intihoonayso wuxuu ku dhimanayaa wuxuu doonaba ha ahaadee sida caqiidada saxda ahi ay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa aajaasha iyo muddooyinka khalaa'iqda ilaahay isaga ayaa qadaray markay ajashoodu timaaddo ma dib dhacayaan inta aanay imanna ka hormari maayaan ilaahay baa yidhi faidaa jaa'a ajaluhum laa yastaakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun faidaa jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun marka ay ajashoodu timaaddo saacad ka dib dhici maayaan horo marina maayaan oo ajashoodoon imanna ka hormari maayaan ee xilligii ilaahay ugu talagalay ayuunbuu qof waliba dhimanayaa wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaahi kitaaban mu'ajala nafna uma sugan inay dhimata ilaahay idankiisa mooyaane waa kitaab mu'ajala oo la qoray waxaa dhacday in haweenaydii umu xabiiba ee nebiga sala allahu calayhi wasalam uu qabaysay xadiidka imaamu muslim warinayo ayaa waxay ku ducaysatay ilaahay oo waxaad iigu raaxaysaa ood ii daysaa ninkayga rasuulka ilaahay iyo aabbahay oo abu sufyaana iyo walaalkay oo mucaawiye ah markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laqad sa'alti illaah ilaahay waxaad weyddiisatay ajaal madruubaha iyo muddooyin ilaahay uu yeelu hore u qadaray iyo maalmo tirsan iyo arsaaq la qaybiyey lan yucajila shay-an qabla ajalihi shayna ma soo dedejinayo oo ma soo hormarinayo wakhtigiisa ka hor waxaana kaaga wanaagsanaan lahayd buuritaa halkaad ka weyddiisanayso walow kuntii sa'alti illaaha ilaah haddadiisa an yuciidaka min cadaabin fi nnaari wa cadaabin fi lqabri kaana khayran wa afdal halkaad arrimo la dhammeeyey oo aan in yarna ka soo hormaraynin in yarna aan kadib dhacaynin aad ilaahay ka weydiisanayso waxa kaaga wanaagsanaan lahayd oo kaaga fadli oo khayr badnaan lahayd inaad weydiiso ilaahay cadaabta naarta iyo cadaabulqabriga inuu kaa badbaadiyo qofka la dilay ajashiisii ayuu ku dhintay waayo qof waliba wuxuu ku dhiman doonana ilaahay ayaa sii qadaray kaniinayo xanuun iyo daacuun dili doono kan inay kaneeca dili doonto kan in gaari jiidhi doono kan in xabad lagu dhufan doono kan inay meeli ku dumi doonto kan inuu guban doono kan inuu biyo ku qarqoomi doono mid walba ilaahay ayaa qadaray geerida iyo nolosha isaga ilahay qadaray sababta geerida iyo noloshana ilaahay isaga ayaa abuuray haddaba arrinta noocaas ah waxaa diiday niman muctasilo la yidhaahdo waana qolada ay inta badan ashaaciradu markaas ay naqdiyaan ay ishaystaan waxay leeyihiin qofkan la dilay dee ajashiisii waa la jarayo ajashiisiiyo muddadiisii oo socota ayaa la jarayo qofkani haddii aanu dilin ama aanu saa dhibtaa u geysanin dee ilaa ajashiisii ayuu noolaan lahaa taasina wax saxa ma aha waxay haddaba deliishadeen laba arrimood ayay deliishadeen waa mid weeyaane axaadiid baa soo aroortay sida xadiidkaa saxiixa ahee bukhaari iyo muslim ay warinayaan in daacooyinkii qaadkood cumrigii ay siyaadiyaan sida xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan man axaba an yubsada lahu fii risqihi wayubaaraka lahu fii cumrihi falyasil raximahu qofka jeclaysay risiqiisa loo ballaadhiyo cimrigiisa loo barakeeyo raximtiisa ha xidhiidhiyo qaarkood baa riwaayadka qaar tilmaamayaan qofka markaa doonay weliba asarkiisii iyo cumrigiisii iyo raadkiisii markaa in loo sii dib dhigo oo loo sii raadiyo ha xidhiidhiya qaraabadiisa taa way deliishadeen waxa kaloo ay deliishadeen dee qofka maxaa loo ciqaabayaa ee loo qisaasayaa ama diyo iyo mag qofkan wax dilay hadduu ajashiisii iyo xilligiisii uun ku dilay maxaa lagu haystaa qofkii ilaa halkii ilaahay ku qadaray unbuu ku dilaye maxaa lagu haystaa ee loo qisaasayaa ee magtan loo saarayaa horta waa ta hore e sidaynu soo sheegnayba markaynu masaa'ilkii markaa ka hadlaynay abyaadii inoogu dambaysay sacaadada iyo shaqaawada ka hadlaysay taqdiirada iyo qoraalkoodu waa dhowr waxaa jira taqdiir caam ah oo ilaahay uu qadaray oo uu qoray samaawaad iyo dhul intaanu abuurin waana ka lowxulmaxfuudka ku sugan kaa wax walba ilaahay waa ku qoro samaawaad iyo dhul intaanu abuurin ayuu wax walba ilaahay ku qoray wax isbeddelina kaa kuma yimaado taqdiirro kale ayaa jira oo sidaa kan dee qofku markaa uu awrka awrka hooyadii markaa ku jiro saddexda afartanaad loo qorayo ee aynu soo sheegnay ee ahaa xadiidkii in axadakum yujmacu khalqu fii batni ummi arbaciina yowman nudfo ayuu ahaanayaa kadib afartan kale nudfo ayuu ahaanayaa intaa kadibna afartan kale mudqa ayuu ahaanaya intaa kadib ayaa marag loo soo diraya waxaa la farayaa afar kelmadood qoridood risiqiisa qor ajishiisa qor camalkiisa qor shaqi iyo saciid qor markaasaa ruuxda lagu afuufayaa kaasina waa taqdiir cumri baa la yidhaahdaa mid xawli ama sanada baa jira oo habeenka laylatulqadriga yacni malaa'igta loo soo jira mid yowmiya baa jira haddaba kan cumriga ah ee loo qorayo ee malaa'igtu ay hayso ayaa waxaa loo qorayaa haddii uu qofkaasi qaraabadiisa xidhiidhiyo acmaasha wanaagsan sameeyo cumrigiisu ilaa intaasuu noqonayaa haddii uu qaraabadiisa xidhiidhin waayo waa ka gaabanayaayo intaasuu noqonayaa haddii uu markaa asbaabtaa sameeyey risiqiisii waa loo kordhaya saasu hadduu samayn waayeena intaasayuu noqonayaa hadda taqdiirkii caamka iyo cilmullaahi alasal kuu noqonayo inuu xidhiidhin doono inaanu xidhiidhinaynin waa ku jaango-an yahay ayada laakiin kaa ilaahay ayuunbaa og kan isbeddelku uu ku imanaya hadduu xidhiidhiyana loo dheeraynaya haddii aanu xidhiidhina loo dheeraynayna waa kan ay malaa'igtu hayso ee taqdiirkan cumriga ah weeye markaa kan isbeddelku uu ku imanayo ee asbaabtan ku xidhani waa kanay malaa'igtu hayso ilaahayna waa ogyay looxulmaxbuudkana waa ku qoranyay taqdiirka horena waa ku jira inuu xidhiidhin doono oo cumrigiisa uu saa u dheeraan doono inaanu xidhiidhin doonin cumrigiisaa u gaaban doono waa ku qoranya loxulmaxbuudka ilahay waa ogyay laakiin malaa'igtu ma ogaa markaa tanay ka hadlaysa axaadiidani xaggan risiqaya ka hadlaysa ajashayo waxa weeye waa kitaabada suxubda malaa'igta ku qoranta isbeddelku uu ku yimaadaa waa taa mana cadhaysa cilmigii ilaahaye ee markaa asaliga ayaa wixii looxulmaxfuud ay u qoraya taqdiirkii caamka ahaa mana khilaabayso ka hor iman mayso li'anno ilaahay muxuu yidhi waana masaa'il alqadaa waalqadar bay masalooyinkana xidhiir la leeyihiinoo alqadaa waalqadara waxay tahay sirullaahi fii khalqihi waa masaa'il aad u gundheer oo inaad waxa muhiimka dusha uun ka ogaata mooye hoostooda aanad sii geli karaynin iminka wamaa tashaa'una ilaa an yashaa allah addoommadu mashii'ayo doonid bay leeyihiin ikhtiyaar bay leeyihiin ay wax ku samaynayaan wixii ay sameeyaanna ilaahay ayaa qadaray oo dooray hadda iminka inaad kadinkaa ka baxdo masaajidka markaynu ka baxayno ood halkaa ka wareegtood baska xaggaa kaga timaaddo iyo inaad kan hore ka baxdo oo aad xaggaa kaga soo wareegto inaad oryatanka dhinacan ka marto iyo inaad xagga galbeed ka marto adigaa khiyaaru leh kii aad martabana wamaa tashaawna ilaa yasha allah ilaahay baa dooray oo ogaay oo cilmigiisa asaligaa ku ogaa inaad kan mari iyo inaad kaa mari markaa waxa weeye taasi waa taasoo waxaan la siyaadinayaa waa waxa asbaabta ku xidhanoo waa binisbati yacni ilaa suxufi almalaa'ika waxa ay malaa'igtu markaa haysa ayay weeya ugeed amaa kaa ilaahay wax isbedelahoo ku imanaya ma jiro waa kaa ay nusuusta kale ay tilmaamayso tan ayada maxaa qofkii loo ciqaabayaa iyo loo qisaasayaa amaba yacni magtii loo saarayaa dee waxa weeye taa waxaa loo saaraya waxa weeye isagu ficilkan xaaraanta ah ee uu isagu la yimi iyo arrinkan loo diiday ee isagu uu sameeyey kaa weeye isaga manhigaa uu ku dhacay uu la yimi iyo dilka qofka loo diiduu dilay ayaa markaa loogu qisaasayaayoo magtaa iyo diyadaana loo saaraya waxaa lagu haystaa maha ajal baad markaa yacni xilligeedii aad adigu ku horaysisayoo adigu aad kala jartay oo socotay taa waxaa lagu haystaa lagu cuqubaynayaa maaha markaa wuxuu sheekhu uhi walam yamut ma dhimanin qablanqida alcumri qabla inqidaa alcumri weeyaane qablanqida alcumri daruuratu shicir buu odhanayaa walam yamut ma dhimanin qabla inqidaa'i alcumri cumrigiisii oo aan dhammaanin axadun qofna ma dhimanin ee qof waliba wuxuu ku dhimanayaa cumrigiisii iyo intii ilaahay uu u qoray ee u qadaray ayuu ku dhimanayaa masalada kale wuxuu uhi waannafsu nafda oo laga wada ruuxdii tabaqaa way baaqi ahaan laysa tafnaa may ahaani mid fanaa iyo dhammaasho uu ku iman lilabadi ila alabad weligeed ruuxdan iyo nafdan bini'aadmay ku jirta gadaalna wuu inooga soo celin doonaa beyd kale eh intii jidhkani dhintay ay ka baxday dabadi baaqi bay ahanaysaa iyadoo loo nimcayn ama iyadoo la cadaabayo halkeebay ku dambaynaysaa waa masale culimmadu ay isku khilaafeenoo qaar ay yidhaahdeen dee arwaaxda muuminiintuna cilliyiin bay markaa tegaysaa arwaaxda galsijiin bay tegayaan marka waxay leeyihiin waxay ka soo hadhaysaa ama ku jirtaa waxyaalihii nafkhatuluulaa afufka hore ee suurta ku dhammaanayey ilaa ilaahay baa yidhi wanufika fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ilaa man shaaa allah waxa la afufay suurti macnaa waa la afuufi doonaa waxaa dhiman doona markaas samaawaad iyo dhul wixii ku suganna ilaahay wuxuu kuu doono mooyaane waxyaalahay soosa ka soo reebaan markaa carshiga iyo kursiga iyo lawxa iyo qalamka iyo jannada iyo naarta iyo wildaanta iyo xurulcaynta iyo ayaa ka mida iyo nafda oo ay ku dareen oo nafqada markaa iyagu hore ee lagu wada dhimanayo way ka soo hadhayaan culimada qaarna waxay leeyihin maya maca taa labdeeda taa hore ayay kullu man calayhaa faanin ayay gelayaanoo tan dambe markaasee laga soo reebaya ruuxda kuma jirto markaa beydkaana intuu kaga hadlaya waa taasoo waa nafsu nafdi oo ruuxda ay tabaqaa way baaqi ahaan laysa mayna tafnaa mid dhammaanaysa lilabad ila alabad waljismu jidhkii bini aadmigu yablaa wuu baaliyoobi oo ciidda ayaa cuni hayra cajbi danabi lafdaa yaree lafdhu muuqda la yidhaayo cajbudanabka mooyaane indiisii kale waa baaliyoobayaayoo camuud ayuu noqonayaa taana waxaa tilmaamayaa xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuuhi laysa shayu min alinsaani ilaa yabla ma jira wax bini aadmiga ka aday ilaa waa baaliyoobayaayo ciddaasaa cunaysa ilaa cadman waaxidan laf geliya man huwa cajbu danab waa lafdaa yaree lafdhu muuqda la yidhaahdo ee markaa halkaa lafaha dhabarka guntooda ama madaxooda ku taalla lafdhu muuq baynu nagu nidhaahna minhu yurkabu alkhalqu yowma alqiyaama marka bini aadmigan dib loo soo noolaynayo ee nafaqadaa labaad lagu soo noolaynayo waa halka markaa dib looga soo abuurayo looga soo unkayo riwaaye muslimku isagu leeya waxay tilmaamaysaa kullu bni aadama yaakuluhu turaab wax kastoo ibni aadam ama ibni aadam dhammaantii camuuddaa cunaya ilaa cajba danab minhu khuliqa wa minhu yurkab isagaa markii horena abuurkiisa laga bilaabay marka dambana isaga ayaa lagaga soo saarayaa sidaa ay xabadda yaree firiga ah ee dhulka loogu rido ay dhirta iyo nabaataadka uga soo biqlaan halkaas ayaa bini aadmigu mar labaad uga soo biqlayaa musani baa markaa isaguna tilmaamaya inay markaa baaliyoobaysa iyada lafdeedu kullu shayin halikun ilaa wajhaa ayuu isagu ku tegey waxaa kaloo sheekuu yidhi wamaa shahiidun shahiid ma aha nin baaliyan mid baaliyoobi walaa nebi nebina ma baaliyoobayo dhulku ma cunayso ayuu halkan lagu sheegayaa hilibka ambiyada iyo shuhadada iyadoo ilaahay ku karaamaynayo qubuurtooda ayay ku nool yihiin walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiilihi amwaatan bal axyaanu cinda rabbihim yursaquun rabbigiisa waa ku noolyihiinoo waa lagu arsaaqayaa xadiidka saxiixa ina alarda laa taakulu luxuuma alambiyaa abu daawuud iyo ay warinayaan ibnu maaja iyo ma cunto dhulku hilibka ambiyada taas ayuu leeyahay markaa wamaa shahiidun baaliyan mid baaliyoha walaa nebi walam yamut ma dhimanin qabla nqida alcumri cumrigiisii oon dhammaanay axadun midna wanafsu nafdina tabqaa way baaqiha laysa tabna liabad lilabad ma dhammaanayso waljismu jirkii yablaha waa baaliyoobayaa hayra cajbi danabi lafdaa cajbi danabka la dhaa wixii aan ahayn lafdhu muuqda wamaa shahiidu shahiid maha nin baaliyan mid baaliyoobi walaa nebi iyo nebi toona wa ruuxu nafdii maa akhbara canha almujtabaa kama warramin nebigii la doortay fa numsikulmaqaala maqaal iyo odhaah canha aan ka nidhaahna waa ka gaabsanaynaa adaban adab ahaan ayaan uga gaabsanaynaa halkan waxaa kaluu sheekhu leeyahay ruuxdii iyo nafda bini aadmigan ku jirtaa ama noolahan kaleba ku jirtaa xaqiiqadeeda kama uu warramin nebigii la doortay ee nebi moxamed sala allahu calay waslm markii la weydiiyey wayas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbii waxay ku weydiinayaan ruuxda waxaa tiaa ruuxda amarka rabbigee bay ka ahaatay maadaama ay sidaa tahay oo nebi moxamed aanu ka warramin markii la weydiiyeyna ilaahay sidaa ugu jawaabay fa numsiku lmaqaala canha adabaa waan ka gaabsanaynaa oo waa ka joogsanaynaa odhaah aan xaggeeda wax ka nidhaahno adab ahaan adaban maca nebiyi oo ka cabbiri mayno oo ka sheegi mayno wax ka badan dee inay tahay waxaa jira waa shay ilaahay cilmigiisa uu la gaar noqday waa shay aannu cidna ilaahay daalacsiinnin oona ogeysiinnin khalqigiisa ka mida in la baadho oo dee waxaa jira inuu yahay ee aynu dee ku soconayno aynu ku dhaqdhaqaaqayno inay tahay mooyaane wax ka badanoo laga sheegi karaa ma jiro qolyaa dhex galay oo yidhi waxbaan ka sheegaynaa waxay isugu khilaafeen akhara min alfi qowlin kun qowl wax ka badan ayay qolba meel kala dhacday qaar baa dhi waa jidh ladiifahoo yacnii jidhka ku maranoo sida biyuhu markaa ay cuudka iyo laanta markay cagaaran ugu maran maran yihiin ayay ugu maran tahay qaar baa yidhi waa shay carad ah yacni qaarba meel ayay la mar qaar baa jismi iyo carad toomaha waa jawhar mujarad ah oo nafdiisa u taagan wax liyaariyo waxaasina yacnii wax laga og yahay ama meel ay cuskisan tahay waxun dad iska yidhaahdeen mooyaane maaha dadunbaa iska yidhi laakiin waa arrintaa ilaahay cilmigeeda ula gaarka noqday ee qofkii aad arkaysa ee inta ay ku jirto uu soconayu dhaqdhaqaaqayu hadlayu wax kala garanayo markaa laga saarana uu dee jamaadkaa la mid noqonayo xataa miisaankiisa isbedeli maayo intuu markii hore ahaa iyo intuu iminka yahay wax iska beddelayaa ma jiro markaa in loo dhaafo ilaahay mar hadduu sidaa yidhi wayasaluunaka can iruuxi qul iruux min amri rabbi intaas ayaa ugu wanaagsan waruuxu ruuxdii iyo nafdii maa akhbara canhaa kama warramin almujtabaa nebigii la doortay fa numsiku waa ka gaabsanayna waa ka haysanayna almaqaala canhaa odhaahdiyo aan ka odhanayna xaggeeda adaban adab ahaan ayaan markaa uga gaabsanaynaa halkaasuu masaa'ilkii markaa caqiidada la xidhiidhay sheekhu markaa uu ku dhaafay waana masaa'il runtii aad iyo laxad markaa dee caqiidada markaa xidhiir lahay wax badan oo ka midina markaa qadaaga iyo qadarka ay xidhiir la lahaayeen waalcilmu buu idhi sheekhu cilmigu waalcilmu cilmigii asnaa'a saa'iri alacmaali acmaasha intoodii soo hadhay ka ugu sarreeya weeye wa huwa cilmiguna daliilu lkhayri khayrka kaku tusiye weeye walifdaali ifdaal iyo fadli iyo nimco ilaahay oo addoonkiisa siiyey ka ku tusinaya weeye halkan wuxuu sheekhu leeyahay waalcilmu cilmigii cahdi dikriga ama diin iyo dhaho cilmigii sharciga ahaa weeye ilanka laga hadlayaaye ee markaa culumdii shareecada iyo dee wixii aaladeeda ahaayee markaa kitaabkii ilaahay iyo tafsiirkiisa iyo xadiidkii iyo fiqigii iyo axkaam wixii la xidhiidhiyo wixii aallo u ahaa ayaa laga wadaa asnaa saa'iri alacmaali acmaasha intoodii hadhay ka ugu sarreeya ee ugu fadliga badan weeye acmaasha ilaahay loogu dhowaado ama acmaasha badaniga ilaahay loogu dhowaado ka ugu fadliga badan weeye waxaa tilmaamaya aayadda qur'aanka ah ee ilaahay leeyay shahida allahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqist ilaahay waxa uu yidhi alla waxa uu qiray caddeeye alle xaq lagu caabudaa ina isaga mooyaane malaa'igtuna waa caddeeyeenoo ayaguna waa ka marag fureen wa ululcilmi dadka cilmigalina waa ka marag fureen qaa'iman bilqisti cadaalad midku taagan alla inuu yahay ilaahay wuxuu maraggashaday wax laga marag kaco kii ugu weynaayoo ilaahay waxdaaniyadiisiiyo keliyeelkiisa u maraggashaday nafdiisa malaa'igtuu ku labeeyey waxa uu ku saddexeeyey culimmada markaa dadkii kale oo dhan ayaa ilaahay ka soo xulay oo uu marag ka gashaday markaa fadliga iyo dheeraadkai qiimahay ka leeyihiin ayay tusinaysaa waa kuwa ilaahay laabahooda dee aayaadkiisii iyo kitaabkiisii waa kuwuu ku ilaaliyey bal wa aayaatu fii suduuri aladiina uutu lcilm waa aayaad markaa kuwa ahlucilmiga laabahooda ku sooray ilaahay baa laabtoodii iyo qalbigoodii ayaa ilaahay weel uga dhigay kitaabkiisii iyo cilmigiisii waa kuwa markaa faray in ayaga loo noqdo ee wax la weydiiyo fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waa kuwa dhab ahaan ilaahay uga cabsado inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilahay wuxu lay addoommadiisa waxaa ka cabsada un culimada nabigeenuna sala allahu calayh wasalam axaadiid fara badan ayuu kaga warramo fadlulcaalimi cala alcaabidi ka fadli calaa adnaakum fadliga u caalimku caabidka ka fadli badan yahay waa sida anigu aan kaydinku hoosee uga fadli badanahay xadiidkii kale sacayn almalaa'ikata latadacu ajnixatiha litaalib alcilmi ridan bima yasnac malaa'igtu waxay baalasheeda hoos ugu dhigaan qofka taalibulcilmiga ayagoo ka raalliya waxaanuu dalbayo sufyaan ayaa wuxuu idhi maa aclamu cilman afdala min talabi alcilm ma ogi camal ka fadli badan cilmi raadintii dalabulcilmi afdalu min salaati alfariida cilmiga doonidiisa imaam shaaficili salaad sunna ah min salaati naafila dalabulcilmi afdal min salaati naafila saa ka fadli badan laakiin halka ayaan lagu dagmin qofka taalibulcilmiga ah waa looga baahan yahay cibaadadii inuu faraa'ida iyo sunantiiba ilaaliyo oo rawaatibta ilaaliyo oo witriga ilaaliyo oo duxada ilaaliyo oo adkaarta ilaaliyo oo qur'aanka wardi uu ku yeesho haddii kale qalbigaa ku qallalaya beri baanu taa intaanu qaadanay annaga wax iska dhiganna aanu iskama daynay sunnas waar cilmiga ka fadli badan baynu hayn maxaynu sunnaa ku falaynaa cilmiga haddii aan ilaahay xuskiisa iyo khashyadiisa iyo dadaalkaasi aan ila socon waxa weeye cilmi qallalan buu noqonayaa cilmi aan dux lahayn buu noqonayaa marka waa inuu qofka taalibulcilmigaahi ku dadaalaa sunnaha waa inuu ku dadaalaa qur-aankaas waa inuu ku dadaala xuska ilahay waa inuu ku dadaalaa markaa wuxuuhi walcilmu asla saa'ili acmaali acmaasha yacnii dhammaanteed ka ugu sarreeya ama yani baaqigooda ka ugu sarreeyo weeye wahuwa daliilu lkhayri khayr markaa ka u daliilka ah ee ku tusinaya weeye oo dee nebigeennu sala allahu alay wasalam wuxuu uhi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay uu khayr la doono diintiisu fahansiiyaa markaa khayrka ka ku tusinaya weeye in qofkaa ilaahay khayr iyo wanaag la doonay diintiisaas u fahansiiyo ayaa daliilu ah wahuwa daliilu اlkhayri wاlifdaali wa daliilu اlifdaali ay اlincaam ilaahay inuu nimceeyey oo fadli dheeraada uu siiyey qofkaa fadli dheeraada ilaahay inuu siiyey waxa u daliilaa cilmiga iyo aqoonta laakiin cilmigu waa cilmiga sharciga waa cilmiga niyada saalixa iyo ikhlaaska aad u baranayso waa cilmiga aad ku camal falayseed ku dhaqmayso cilmigaas weeye cilmiga markaa dee wax kuu taraya ee nebiguna sala allahu alay slm man saraka طariiqan yadlu fiihi cilman sala lahu bihi طariiqan ila اljanna qofka qaado jid iyo waddo uu cilmi ku raadinaya ilaahay isagana wuxuu yacni mariyaa u sahlaa dariiq waddooyinka jannada ka mida ama saraka lahu biariiqan ila aljanna dariiq markaa min turuqi iljanna baa ilaahay isagana mariya ama u sahlaa ayuu fudaydiyaa falaa tactada kayra alcilmi duqran fa ina alcilma kansun laysa yafni waxaan cilmi ahayn kayd ha ka dhiganin cilmigu waa kansi aan dhammaanaynin markaa qof walibana mid weyn iyo mid yar dee waa inuu ka qaaday intiisa oo uu ka bartaa kun caaliman aw mutacaliman waa inaad noqotaa ama caalim ama mutacalim aad noqotaa waxa marka lasoo ururiya cilmi fadligii iyo tusinaya waxaa la yidhi waa shayga qof kasta oo lagu sheegaa oo ku farxo qof aan waxba garanayn laa yaktub walaa yaqra haddaad tira war waa caalim qofni qof wax garanaya weeye mid waliba waa farxayaa waa kala badanaya maxaa ka soo horjeeda didkii haddaad qofka jahli ku sheegto oo tidhaahda waa jaahil waxba garan maayo burhku waa ku saaran qofkaasi waa xanaaqaya cirku maraya marka aqoon waxaa ugu filan ammaan iyo cilmi qofkii lagu sifeeyaa inuu ku farxayo jahlina waxaa ceeb ugu filan in qofkii lagu sifeeyaa uu xanaaqayo waalcilmu cilmiga asraa saa'irlacmaali acmaasha indoodii kale ka ugu sarreeya weeye wahuwa daliilu lkhayri khayrka ka ku tusinaya weeye waalifdaali iyo qofkaa markaa inuu dee u nimceeyey oo nimco weyn iyo khayr weynuu siiyey ka daliilkiisa ahee ku tusinaya weeye sida markaa xadiidkaa aynu sheegnay uu tilmaamayo adduunyadiina waa kaa badbaadinayaa aakhiradiina waxa weeye kaa dee ku anfacaya qofku markuu barsakha galo waxyaalihii aan ka goyna aw cilmi yuntafacu bihi cilmi lagu intifaacayo wainnaga ilaa yowmana haadaa dee culimmadaa kutubteed iyo wixii ay qoreen aynu hayno ee mar walba aynu leenahay raximahullahu sidaas ayuu yidhi aynu leenahay waa fadiilo ilaahay bixiyey qof maalin walba intaas oo jeer la odhanayo ilaahay ha u naxariisto iyo qof aan laba xusaynin yacni waa kala mudan yihin waxaa la yidhi nin sheekhabaa wuxuu ka sheekeeyaa qiso wuxuu uhi suudaan baa nin hilible ah ayaa wuxuu intuu lacag badan helay ayuu idhahdaa buui wax alla wax cilmigan iyo waxbarashadan iyo jaamacaadkan wax looga baahan yahay ma jirto alla wax looga baahan yahay waa kaas annagoon jirin aan mid aqoonin ayaanu adduunyo cirkaa maraynaan haysanaa dabeetana waxa layi nin sheekhabaa maalin ku soo baxay oo wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey ma taqaanaa imaamu abu xaniifa imaamu maalik imaamu shaafici imaamu axmed ma taqaanaa ha waan aqaanaa waan maqlay dee culimmadii islaamkaoo waaweynaa bay hayno caynkaas caynkaasa xilli may noolayen dee xilligaasay noolayen waxaan ku weydiiyey hiliblayaasha xilligaa kii u madaxda ahaa ma garanaysaa maya buu yidhi oo maxaa maxaad u garan weyday hiliblayaasha markaa kii u madaxda ahaa yacnii hiliblihii xilligaas iyowda wax sheegayaa ma jiro laakiin kuwa maxaa lagu sheegaya lagu xusaya waa cilmigii aqoontii sidaasay cilmiga iyo hilibnimanimadu ay kala yihiin buuhi markaa cilmigu sidaasoo qiimihiisu uu yahay dariskeen qaybtiis hore halka inoogu joogto wallahu aclam alxamdu lilah rabb اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbi waslem allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lillah calى kuli xaal waxaynu ku jirnay muqadamadii zuwadka waxaynu ugu dembeeyey beytka wاlcilmu asna saa'iri اlacmaali wahuwa daliilu اlkhayri wاlifdaali haddaba halkan wuxuu sheekhu inoogu sheegayaa cilmigii inuu laba qaybood u qaybsamayo fardul cayn qof walba saaran iyo fardul kifaaye aan dadka wada saarnayn ee cidi haddii ay samaysaintooda kale uu ka dhacayo ayuu markaa halkan inoogu tilmaamaya قال رحمه الله تعالى وعرف فرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي من فرض دين الله في الدوام كطهر والصلاة والصيام والبيع للمحتاج للتبايع وظاهر الأحكام في الصنائع وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد ففرضه علم جهد وكيس فر الكاهي فرض العين كاهي وعلم صفات الفرد allaha kelidaa sifooyinkiisa cilmigooda la xidhiidha weeye maa cilmi maa shay cilmigiina lala qabo yaxtaaju uu u baahanayo almu'adii ka gudanaya ee min fardi diinillaahi diinta ilaahay faralkeeda fi dawaami uugu baahan yahay ama uu gudanayo ka duhri waaba tahaaradii oo kale wa salaati iyo salaaddii wa siyaami iyo soomkii waalbayci iyo iibkii lilmuxtaajigii u baahna litabaayiuci wax kala gadashiya wax kala iibsasho wa daahiri alaxkaami iyo axkaamtii daahirkaahi fi sanaa'ici sancooyinka wa cilmi daayin iyo cudur cilmigii mufsidin lilquluubi quluubta fasahaadiya kalcujbi isla yaabkii iyo waalkibri isla weynidii iyo wa daa'i alxasadi iyo cudur la yidhaahdo xasad waxaa sheekuu leeyahay cilmigii wuxuu u qaybsamayaa fardul cayn iyo fardul kifaaye mid qof walba saaran oo qof walba laga rabo iyo mid aan cid walba laga rabin laakiin ummaddii uun in laga helo laga rabo oo cid ka mida hadday barato ama ay ku qumtay intii kale uu ka dhacayo haddii cid u baxdo la waayona lagu dembaabayo haddaba cilmigii ayuu laba qaybood inoogu waxla xidhiidhayoo midi waa waxa cilmigaa fardulcaynkaa waa cilmigii xagga caqiidada la xidhiidhay iyo allaah midna waa cilmi la xidhiidha xagga acmaashii iyo wixii uu qofkani qabanayay ama cibaada ha ahaato ama mucaamalo ha ahaatee haddee wuxu uhi fafarduhu cilmiga kiisa faralkaah waa cilmu sifaati alfardi allaha kelidaa sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa cilmigoodu inaad barataa waa faral inaad ogaato oo aad baratay ilaahay jiritaankiisa inaad ogaato oo aad baratay ilaahay inuu yahay ka abuurka iyo lahaanshaha iyo maamulka kownkan isagu la keliyoobay inuu yahay inaad ogaato ilaahay inuu yahay cibaado isagu keligii mutay ee cibaado la keliyoobay inaad ogaato ilaahay inuu wax kasta oo wanaagsan iyo sifo oo kasta oo kamaal iyo dhammaystira inuu ku sifaysan yahay naqsina ilaahay inuu ka dhammays inuu ka nasahan yahay ilaahay inuu yahay ka cid walba ka deeqtoon inuu yahay ka cid waliba ay u baahan tahay inaad ogaatood sidaa ilaahay jiritaankiisa iyo waxyaalaha laga marmankaa aada ogaataa waa arrin fardulcayna weeye asmaa wanaagsan iyo sifaad sare inuu leeyahay waa inaad ogaataa qadarka ay islaamka iyo iimaanku kuugu yacni xasilayo waa inaad ka ogaataa inaad waxaa si dhiibliya usii ogaato ad hoos sii ogaataa waajib maaha laakiin intaa iimaankiiyo islaamnima kugu ansaxaysa waa inaad ka ogaataa dariiqada aad ku ogaanaysa iyo halka aad ka baranaysaana waxa weeye waa dariiqada salafkii ay mareen iyo saxaabadii iyo oo saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabicu taabiciintii dariiqa ahlusunna waljamaaca ay mareen ayaad kutubtooda aad u maraysaad ka dhiganaysaa ciddii markaa dee dhiganaysa ciddii kalena waa inay halkaa ka ogaataa waayo wa kullu khayrin fi itibaaci man salaf wa kullu sharin fi ibtidaaci man khalaf khayr oo dhan yacni waxa uu ku jira raacitaanka salafka iyo dadkaa horreeyey ibtidaaca iyo waxay la yimaadeen khalafku ayaa shar oo dhammina ku jira sida ibraahim laqaani uu lahaa caqiidada walaalayaal barashadeedana sidaa yacni loo soo bandhigayo waataan idiin sheegay amaba aynu dee hadda waxoogay ku soo aragnay qaabkaa mutakalimiintii ashaaciradu ay u soo bandhigaan ee wax walba caqliga lagu sugayo waxa weeye waa dariiqo caqiimahoo qofku uu ku daalayo wax natiijaha uga soo xasilaysaana ana jir raggii galay ee dhex qaaday ee gunta u tegeyna sida raasi iyo raggii la mid ahaa mid waliba fara madhan ayuu kala soo noqday qiila wa qaala baanu nolosheedii ku dhammaynay buuhi haddaanu intaa salafku aanu iyo dariiqadaas anaanu ka raacidayn baan nooga wanaagsanaan lahayd yacni kutubta caqiidada ka akhriya waa ka imaam shaari wuxuu wadaba markaa ti imaamu axmed u soo noqday markaad isbandhigto kutubta sunnuhu say u soo bandhigaysa haddaanad mid weynba caqiidatulwaasitiya siday u soo bandhigaysa arrimaha haddaad u eegto adka in kala barbar dhigto waxa weeye waxaad arkaysaa yacnii raaxada iyo fudaydka iyo xaqa iyo macaanka ku jira iyo rakaakada iyo adayga tan ku jiraad kala garanaysaa markaan saa idin leeyahay waxa garan kara uun dee qofka labadaba isu eegay innagu waxaan raggii markii hore ku horreeyey tan waxaanu ka bilownay caqiidatada waxaanu ka bilownay xayaatulislaam baanu ka bilownay caqiidatulcawaan baanu ku xigsiin dabeetana toddobadan caqiidata shaacirada ayaanu dhigannayoo jawharatu tawxiid baanu markaa raamsannay oonu ilaa yacni tuxfatulmuriidkeedii markaa bayjuuri uu ku sharaxayay sunusiyada iyo sharaxeeda ama umulbaraahiin baanu xagga kale uga baxnay badlu amaalkaanu ku xigsiinay iyo nadmiga khaliidatulbahiyo ayana nadmiga baanu ku xigsiinay caqiidata nasafiya iyo sharaxeedii weynaaye sacdudiin taftazani wulaha baanu ku xigsiinay shaybaaniyaanu ku xigsiinay bayjuuriyaanu ku xigsiinay yacnii waxaasaanu dhex qaadnay iyo kutubtaasaanu dhex qaadnay runtii markii dambe aanu tan aragnay sidan markaa kutubu sunna ay u soo bandhigaysa ee salafka ay u soo bandhigayaan yacni cirka iyo dhulka isu jiraan marka qaabka ha loo barto insha allahu tacaalana waynu dee fiquna akhriin mayna bal xaggaana marka qaarkood waynu weecan doonaa markaa fafarduhu cilmu sifaati lfardi allaha keliya sifaadkeeda cilmigooda weeye kaasi waa mid waana aasaasoo haddii aanay caqiidadu ku hagaagin oonay ku toosin wax la yaab labaad rumaysanaysaa wax la yaab leh waxa laga yaaba makhluuq inaad ilaahay aada markaa dhaafisaa la arkaa haddii aanad taa samaynin inaad cabdulqaadir jiilaani markaa aada dhaafisaba ilaahay baa dhici karta sida markaa waxyaalo badan dee kutubda ka hadlaysa abdulqaadir jilaani nin wanaagsan oo saalixa buu ahayo kutub wanaagsan leh oo caqiidada salafka markaa ku socday buu aha laakiin beladan la duldhigayo waxaan markaa la sameeyey beri ka ah markaa fafardu cilmu sifaati lfardi allaha keliya sooyigiisa cilmigooda weeye maa cilmi maa shay cilmigiina lala qabo yaxtaaju u baahan yahay almu'adii kan gudanaya waxa lala qabaayoo ayana fardulcayna maa cilmi maa shay cilmigii iyo barashadiiiyo garashadii yaxtaaju u baahan yahay almu'adii kan gudanaya min fardi diinillaahi ilaahay diintiisa faralkeeda uga baahan yahay ama uu ka gudanayo ma yaxtaaj wuxuu baahay almu'adiiha gudanaya min fardi diinillaahi ilaahay diintiisa faralkeeda waxaa yacni uu gudanayo min fardi diinillahi fi dawaami uu ugu baahanya ama u gudanayo si joogto ah qodobka labaadna waxa weeye waa wuxuu u baahan yahay qofkan mukallafkaa ee gudanaya faraa'idda ilaahay waa wixii u baahnaayee dee aanu ku samayn karayn ilaa isagoo la yimaado mooyaane waa cilmiga waxaanu mar walba gudanayuu la imanayee furuudda diinta ilaahay ah waa wuxuu uga baahan yahay oo waa maxay muxuu inoogu misaalay ka duhri waa tahaaradii oo kale dee tahaaradii waa inaad ogaataa siaad u tahaaro qaadanaysaa siaad nijaasadii isaga daahirinaysaa siaad u weysaysanaysaa siaad u maydhanaysaa siaad u gebagabaysanaysaa wa salaadii salaaddii sideed u tukanaysaa maxaa lagaaga baahan yahay maxaa laga maarmaana maxaa sunnada kuu kobcinaya maxaa kaa jebinaya waa inaad taqaanaa wa siyaami iyo soomkii maxaa lagaaga baahan yahay maxau rugniga maxau shardiya waa inaad ogaataa le'anna waa waxyaalo aad si joogta aad u gudanayso waa inaad wixii laga maarmaanka aad ogaataa cilmulxaal baa la yidhaahdaa markaa maa cilmi maa shay lala qabo yaxtaaju u baahan yahay almu'adii kan gudanaya min fardi dinaayi lmafruudi kan gudanaya wixii la faral yeelaya min diin illaahi ilaahay diinsaga fi dawaami sida joogtadaa u gudanaya ama sida joogtadaa ugu baahan yahay fi dawaami sida joogtadaa ugu maxaa ku baxaya fi dawaamida wixii cumriga hal marun waajibaya waa xajkii cumradii dee marka ay kuu suurto gashaanba cilmigeedu waajib kugu yahay wax sanadkii hal marun waajibo oo dee markaad zakadii xoola yeelato ayaa qaabkaad u bixinaysa ay waajib ku tahy laakiin iminkaadan waxba haynin inaad zake sii barato adigoon iminkaa xajba kugu waajiba xajka sii barata waajib maa laakiin tahaaradii iyo salaadii iyo soomki oo ayagu markaa iska joogtaa inaad markaa barataa waa arrin laga maarmaana kaasi waa mid waana tee talabulcilmi fariidatu calaa kulli muslim waa ku tilmaamayo walbayci iyo markaa wixii uga baahnaa iibkii cilmigii iibka lilmuxtaaji kii u baahnaa markaa kalbayci weeye waxa uu sida joogtada u gudanayaa kalbayci iibkii weye lilmuxtaaji kii u baahnaa litabay iibsi kii doonaya inuu wax iibiyo ee mucaamalaadka u baahnaa dee waa inuu ogaado sida wax loo iibiyo sida wax loo iibsado sida xaaraanta laysaga ilaaliyo sida ribada laysaga ilaaliyo waa inuu aqoon u leeyahay haddii kale xaaraan buu ku dhacaya وظاahiر الأحكاami واlأحكاami الظaahira iyo أحكاamta ظaahirka fi saraa'ici sancooyinka xirfada iyo sancooyinka ayadana أحكaamtii ظaahirkaah ay lahaayeen ayadana waa inaad ogaataa haddaad iskala soo fadhiisato tira xirfo iyo sanca ayaan samaynaya cilmigii iyo aqoontii ay lahaayeenna aanad waxba ka aqoonin ayadana xaaraan baad ku dhacaysaa kaasina waxa weeye waa fardulcayn wacilmi daa'in dee halkaasay haddii la hoos dhiga wacilmi daa'in ka turidasay ku cadfa wacilmu haddii leena fa farduhu cilmu sifaatiilculi wacilmu daa'in weeye faralkii haddaad goodana halkaasaad ku cadfa waxaa kaloo ayana faralyaalkii ka mida waa cilmu daa'in cudur inaad isagana cilmigii aad baratood yeelato mufsidin lilquluubi cudurrada quluubta fasahaadiye ee bukaysiya caafimaadkooda ka saara kuwaana waa inaad ogaataa maxay yihiin maxaa sababa maxaa la yskaga daweeyaa waa inaad ogaataa waayo nafdan bini aadmigu waxa weeye waa mid iska daciifa qalbiga saliimka ah ee saafiga ah ayuunbaana markaa lagu badbaadayaa oo lagu nabadgelayaa marka waa inaad ogaataa waxyaalaha qalbiga fasahaadiya maxaa sabab u noqda maxaa lagu daweeya ayana waa inaad ogaataa ayana fardulcayn weeye wuxuu markaa yidhi kalcujbi waxa weeyaan waa isla yaabidii inuu qofku markaa isagu iscajabiyo nafdiisu inay dadka kale ka weyn tahay markaa u arko oo isla fagan yidhaahdo wuxuu qabanayay ay markaa cajabiso nafdiisa walkibri iyo kibirkii oo markaa kibirkana nebi moxamed baa inoo sheegayoo bataru nnaasi wa qamtu lxaqi bataru nnaasi wa qamtu lxaq waa dadka oo la yaraysa iyo xaqoo la diido inaad xaragoota iyo inaad qurux badnaataa ma aha iyadu kibir ma aha laakiin waa inaad dad kala yaraysato xaqana aad diiddood aqbali weydaa kibir la yidhaahdaa iyo wadaa'i alxasadi wadaaci alxasadi iyo wadaa'i alxasadi yacni labada nuskhada qaar baa wadaaci alxasadi wixii xasadka dawaaci ahayay kugu yeelayey ama wadaa اlxasadi waa idaafa bayaaniyu wadaa'un walxasad iyo cudur xasad ah xasadkuna waxa weeye in nimco ilaahay uu qof siiyey inaad doonto ilaahay inuu ka qaado waa nolol uquuri waataynu nidhaahno waana cudur aad u xun oo ka nebigu sala اllahu alay slam uu ku sheegay dee inay sida xaabadu sida dabku xaabada u cunee baaba dambasuga soo saaro ayuu xasadkua xasanaadka u cunaa waxaanu u yaallaa ilaahay baad haysataa ilaahw kan maxaad aqoontan u siisay ilaahw kan maxaad adduunyadan u siisay ilaahw kan maxaad ubadkan u siisay ilaahayow kan ilaahay baad haysataa qofkan maba haysatidba laakiin wuxuu ilaahay siiyey ee wanaagsan oo kale inaad raadiso inuu ilaahay ku siiyo oo tamarnido taa iyada khirtaa la yidhaahdaa warata nebigu laa xasada ilaa fitnatayni laba arrimood ayuunbaa markaa xasaya kabasha ay ku jirtaa dee ilaahay cilmiga baray ee markaa dee habeeniya maalinba dadka u sheegaya iyo qofkaa ilaahay xoolaha la siiyee fasanadu calaa halakati fi lxaq ee isaguna bixinay laatee ilaahu kaasoo kale waxaad saysiisiisoo kale aan yeele taa iyada waa qibdiya kamasho laakiin xasad waa ilah maxaa se ilahu ka qaad weeye aad ka xumaato weeye waana gubanayaa qofka xaasidkaah waa qof gubanaya oo aan waxba ku noolay isaga isku filanba adna wuxuu kugu xaasidaya wanaag unbaa la sii badsadaa hadduu ku xaasida juuqba looba ha gubto markaa wuu gubanayaba gibdiisuba fa farduhu faralkiisu cilmu sifaati lfardi allaha keliya sifaatkiisa cilmigooda weeye cilmigakiisa faralkaah maa cilmi maa shay cilmigeeda la qabo yaxtaaju u baahan yahay almu'adii kan gudanaya min fardi diinillaahi ilaahay diintiisa faralkeeda gudanaya waa wuxuu u baahnaa fi dawaami dawaamka wixii u gudanayey wixii uga baahnaayee gudashadooda ay kaga xidhnayd isaguna fardulcayn weeye ka duhri waxa uu sida joogtaa ugu baahan waa tahaaradii wasalaati wasiyaami waalbayci iyo iib lilmuxtaaji ka u baahnaa litawaajici wax kala iibsi wa daahiri alaxkaami iyo axkaamtii markaa walaxkaami daahira axkaamtii daahira inaad gunda sii gashaa waxba waajimaha fi sanaa'ici samcooyinka iyo wa cilmi daayin cudur cilmigii mufsidin lilquluubi fasahaadiya kalcujbi isla yaabkiiyo walkibri iyo wadaa'i ilxasadiba weeye wamaa siwaa haadaa min alaxkaami fardu kifaayatin cala alanaami kullu muhimin qasaduu taxasula min hayri an yactabaruu man facala ka amri macruufin wa nahyi lmunkari wain yadunna annahya lam yu'ahirii wuxuu uhi wamaa siwaa haadaa kaa aan soo sheegnay wixii ka soo hadhay oo min alaxkaami fardu kifaayatin ayaa la yidhaahdaa cala alanaami anaamdiya khalqiga jamiica almukalafiin ayuu fardukifaaye ku yahay oo maxaa fardulkifaaye la yidhaahdaa kullu muhimin waa shay kasta oo muhiima oo qasaduu culimmadu ay qasiyeen oo ay raadiyeen taxasulahu xasilidiisa iyo imaanshihiisa min hayri an yactabaruu ayagoon ictibaarin oo filin man facalahu ka sameeyey ka amri macruufin wanaag faridii weeye wa nahyi lmunkari xumaanta diididdeedii weeye wa in yadunna annahya haba u maleeya nahyindiisaasi lam yu'ahiri inaanay wax raada keenaynin wuxuu leeyahay sheekhu wamaa siwaa haadaa kaa aan soo sheegnay wixii aan ahayn ee ka soo hadhay ee min al axkaami ah wixii aad sida joogtadaa u gudanaysay cilmigoodii waxaan ahayn wixii aad qabanaysay ee farsamo iyo sanco ahayd hadday tahay iib haddaad guursanaysa waa inaad cilmigii guurka aad barataa wixii markaa inta aan ahayn iyo wixii la xidhiidhay ilaahay iyo markaa barashadiisa iyo karyaanshihiisa iyo cibaadadiisa iyo wuxuu mutay wixii aan inta ahayn iyo waxaa qulubta markaa cudurrada markaa qulubta fasaadi waxaan ahayn fardu kifaayatin ayuu cala alanaami mukallafiinta iyo khalqi wey faral la yska kaafinayo midi waa fardul cayn oo qof walba wuu saaran yahay midna waa fardu kifaayatun waa mid la yska kaafinayo oo hadday dadka mukallafiinta qaar ka mida ay sameeyaan intii kale wuu ka dhacayaa dee cilmigii intaa uu qof waliba cibaadadiisa uu mar walba gudanayo ama waxa uu qabanayo markaa wixii dhaafsiisan ilaa markaa uu mubdi ka noqonayo ilaa uu ka sii korrayo markaa waa fardulkifaayo waa inuu madii laga helaa laakiin qof walba ma saarna oo waa ka dee ilaahayna inaanay dadkao dhan wada saarnayn falowlaa nafara min kulli firqati minhum taa'ifatu liyatafaqahu fi diini waliyundiru qowmu idaa rajacuu ilayhim yacni qolana siibul qola jihaadkii taga si ay kuwani markaa wax u sii bartaanoo kuwa kalena ay u digaan waltakum minku ummatu yadcuuna ila alkhayr koox markaa isu taagta wanaagga faris xumaanta reebadiisu waa in laydinka hela haddii kale waa lagu wada dambaabayaa bal waxaa intaa ka soo hadhay fardu kifaayati buu cala alanaami ku yahay khalqiga ama dadkii addoommadii mukallafiinta ahaa haddaba fardulkifaaye maxaa la yidhaahdaa wuxuu idhi kullu muhimin waa shay kasta oo muhiim ah shay kasta oo muhiima weeye qasaduu oo culimmadu sharciga ay uga qasiyeen taxasulahu inuu xasilo oo la helo min hayri an yactabiruu ayagoon ictibaarinin man facalahu min ayri min hayri an yactabiruu man facala cidda samaysay ayadoon la ictibaarin macnaha si kale haddaynu u dhigno fardulcaynka qof walba waa laga rabaa iminka saw cishaayi inaguma soo fool leh qof kasta oo qaangaada waa laga rabaa hebel ma hebel hebel qof walba cayntiisaa la eegayaa amaa fardulkifaaye markaa fardulcaynka shakhsigaa la eegaa iyo qofka fardulkifaayana waxa la eegaa un ficilka ma la helay mise lama helin iminka hadduu qof dhinto waa ma lagu tukaday ma la maydhay ma la kanfay ma la aasay ma lagu tukaday waa in la helaa afcaashaasun dadka muslimiinta ee mukallafiintana jawaan mid ka mida laga cid ka mida laga helaa kaasaa la yidhaha markaa ficilkii isaga la fiirin ficilkaasuma isaga la fiirinaya waa in ficilkaa laakiin faacilka lama cidda samaysan lama fiirinayo amaa farducaynkii faacil kasta qof kasta waa la fiirinaya markaa waxay yidhaahdeen kullu muhimin waa shay kastoo muhiima qasaduu culimadiisa taxasulo inuu xasilo oo la helo min hayri an yactabiruu ayagoon ictibaarin oon fiirin oon igma facalo cidda samaysay oo ayagmaa fadli badan baa la yidhi laba qowl baa ku jira culimadu waxay leeyahay fardul kifaayaha bay qaar baa faral ayaa ayaa ayaa fadli badan bay yidhaaheen oo waayo muxuu markaa dee ku faral batay dee marka uu qofkaasi sameeyo wuxuu ka sameeyey oo dembiga kaga dhacaya mukallafiintii oo dhan markaa dee waxa uu sameeyey wax dadkao dhan wada saarnaabuu keligii u qumayo isaga ka fadli badan qowlka laakiin ka xoog badan waxa weeye fardul caynka ayaa fardul kifaayaha ka fadli badanoo dee waayo waa kan qof walba ha laga hela la yidhi kanna waxa la yidhi cudun ha laga helo markaa kaa qof walba la yidhi ha laga helo ayaa markaa fadli badan waana halka manduumadii sheekh maxamed saal cuthaymiin raximahullah u lahaa walamru in ruuciya fiihi alfaacilu fadaaka duu caynin wadaka alfaadilu wain yuraaca alficlu maca qaطci الnadar can faacilin faduu kifaayatin uhir wuxuu dhi amarka arrinka haddii faacilka la fiiriyo iyo cidda samaysay la eego la yidhaha cid kastoo samaysay la eego fadaaka duu caynin fardu cayn baa la yidhaha haddii qofka samaynaya la eegayo wadaaka alfaadilu isagaana fadli badan wain yuraaca alficlu maca qaطci nadar can faacilin haddii laakiin la dhowro oo waxaa la fiirinayaa ficilka ay tahay laakiin aan la eegin cidda samaynaysa faduu kifaayatin muhir kaa fardulkifaaye ayaa la yidhaahdaa waxaana fadli badan kaa fardulcaynkaabaa fadli badan waa inoo tusaaleeyey oo tusaale ayuu inoogu yeelay wuxuu dhi ka amri macruufin waa wanaag faridii wa nahyi almunkari xumaan diididdeed wain yadunna nahya haba u maleeya nahyiga ama amarka isna waa meesha way lam yasil inaanu waxba raadaynaynin waxa ka mida wixii fardulkifaayaha ahaa wanaag oo la iswariyo xumaantoo la isu diido waana arrin ay culimmadu ku ijmaacsan yihiin waana qawaacidda islaamka ka ugu waaweyn ayuu ka mid yahay waajibaadka sharciga in la faro muxaramaadka markaas in la diido waxa weeye wuxuu ka mid yahay waxyaalaha fardulkifaayaha ee ummadda wada saaran ee haddii ay markaa cid ka mida ay la yimi weyda ay ku dambaabayaan markaasaa wuxuu inoo raaciyey wain yadunna annahya lam yu'asiri waa inuu qofku markaa wanaaggii faraa xumaantiina diidaa haba u maleeyo malihiisa inaanu faa'iidaynaynin ama waxaasi aanu markaa waxba taraynin yaani cidina inaanay kaa qaadanaynin haddaad wanaaggaa farto cidina kaa qaadanayn haddaad xumaanta cidina inaanay kaa qaadanayn laakiin waa inaad adigu farto oo diiddaa maxaa yeele waanadu muminiintay anfacdaa aqbaliddu ilaahay bay saaran tahay laakiin adiga waxa ku saaran yaa sheegto wamaa cala arasuuli ila albalaaqu almubiin rasuulka la yidhi gaadhsiin cadun baa saaran rasuulka qoladii sirtia ugaadhsanaysay dabeetana labadii qole ee labadii kale ay labada kooxood u kale in qolo markaad u diiddo wixii iyo qolo aamusay oo tiri war maxaa qoladan ilaahay baa halligaya awla hadlaysaan waid qaalat ummatu minhum lima taciduuna qowman ilaahu muhlikuhum oo mucadibuhum cadaaban shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun qolaa waxay yidhahdeen maxaa u waaninaysaan qolo ilaahayuu halaagi ama cadaab daran u cadaabi ogtiinoo shaygii xaaraantaee loo diiday ku dhacay dabeetana waxay qaaluu macdira waxaan saa u samaynaynaa cudurdaarasho rabbi xaggii ayaan u cudurdaarnay annagu waxa inaan diidnay oo aan markaa xumaanta annagu ka dhiidhinay rabbi xaggiisaan uga cudurdaaray walcalam yattaquun ayagu inay cabsaanna waa la arkaa markaa waa laba arrimood inaad markaa adiguna nafdaadii beri yeesho halkanna waxaa la arkaa inay cid ilaahay ku anfaco waxay culimmadu yidhaahdeen xataa haddii adiga ay wax ka yar wagash yihiin oo waxaan aad faraysa aanad si fiican u wada samaynaynin ama waxaan si fiican aad uga wada tegaynin waa inaad wanaaggii farta xumaantiina diiddaa le'annoo laba arrimood baa ku saaran bay yidhahdeenoo wanaagga inaad samaysaa inaad dadka fartaana way ku saarantay xumaanta inaad ka tagtaa dadka inaad ka nahidaana way ku saarantay haddaad labadii mid gabto kii kale kaa dhici maayo oo aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun dadka ma wanaaggaa faraysaan nafihiinana miyaa ilaabaysaan miyaydaan caqli lahayn cimaadudiin ibnu kasiir waxa uu leeyahay ilaahay wuxuu ku canaananayuu nimahan ku caayayaa waxa weeye waar khayrkan aad dadka faraysaan maxaa u samayn weydeen waar xumaantan aad dadka u diidaysaan maxaa uga tegi weydeen waxa lagu haystaase ma ahaa waar wanaag aydaan samaynayn maxaad dadka u faraysaan xumaan aydaan ka tegayn maxaad dadka ugu diidaysaan saw laba kala gaara maaha waar wanaaggan aa faraysaan maxaa u samayn weydeen waar xumaantan aad dadka u diidaysaan maxaa uga tegi weydeen ee ma aha wanaag aydaan samayn maxaa u faraysaan ama xumaan aydaan ka tegayn maxaad dadka ugu diidaysaan waa laba arrimoodoo markaa ee kala duwan weeye de xadiidkina waa kii man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadihi fain lam yastadic fain lam yastadic fabiqalbihi waxaa la yidhi qofkuna wuxuu farayaa oo nahyinayaa marka uu og yahay waxaanuu farayuu nahyinayo waxaana isku khilaaftaa baa la yidhi arrintaasi hadba arrimaha siday yihiin hadduu qofku waxaanuu ka hadlayaa waajibaadkan daahirka iyo muxaramaadkan caamka ay yihiin in salaadda la tukado in la soomo in la hijaabto in markaa xaaraanta la yska ilaaliyo in diinta la barto fakulu lmuslimiina culamaaun bihaa waxay dhaheen muslimiin oo dhammi culimay ku yihiin markaa wadaadkan halkan maraya ee dadka la hadlaya cilmi ma leh haddaad ka daba qaydiso unoo tiraa cilmiyo aqoon ma leh war cilmiyo aqoon miyuu fatwoonayaa halka inuu kuwan qayinaya gidaarada fadhiyuu tegayula war ka soo kaakaco masaajidka kaalaya ee intaas maxay u baahan tahay laakiin hadduu fatwoonayuu leeyahay halkaa intuu soo fadhiista uu leeyahay fas'aluunii aqoon waa inuu yeeshaa markaa waanaynu ogno markaa dadkaasi markaa in dadka wanaagga iyo khayrka faraya inaad markaa adigu aad ku noqoto dhib ma habo wixii aad toosin karta inaad toosiso toositaaa loo baahanya inaad caqabo markaa khayrka iyo wanaagga inaad ku noqoto iyo dadka markaa ilaahay dadka badan uu ku anfaca khayrka looma baahna marka wamaa siwaa haadaa min alaxkaami fardu kifaayatin ayuu ku yahay cala alanaami khalqigo macnaa mukalafiintii looga jeedo kullu muhimin waana fardu kifaayuhu arrinka soo muhiima oo qasaduu ay u qaseen culimmadu xagga sharciga taxasulahu in la xasiliyo la helo xasilidiisa min hayri an yactabiru ayagoon ictibaar mafcalow ka sameeyey ka amri macruufin wanaag faridii wanahyi lmunkari iyo xumaan diidideed weeye wain yadunna nahya haba u maleeya nahyigaa iyo amarkaa lam yu'asiri inaan waxba raadaynaynin adigu waa inaad fartaa wallaahu aclam halkaa inoogu joogo